shirkan oo markii hore ay si wada jira u fureen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamku ay ka midka yihiin wakiilka midooda yurub ee arrimaha dibadda iyo nabadgelyada wasiirka arrimaha dibadda sweden iyo xubno kale ayaa waxaa laga soo saaray gebagabadiisa warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo kow iyo siddeetan qodob waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in shirku uu soo dhoweynayo kulamadii ay yeesheen golaha nabadgelyada qaranka ee ay dhowaantan magaalada baydhaba heshiiska ku aadan qaybsashada kheyraadka waddanka dibqaabaynta ciidamada nabadgelyada iyo qorshaha waddanka dhibaatada looga saarayo waxaa sidoo kale goluhu uu soo dhoweeyey islamar ahaantaasina uu aad u ammaanay howlgallada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisom qodob ka mid a qodobada warmurtiyeedka ku jira ayaa waxaa ka mid ah in ay shirku si aada u soo dhoweynayo heshiiskii dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ee ku aadan qaybsashada kheyraadka waddanka oo ay ka midka yihiin arrimaha kalluumaysiga shidaalka iyo macdanta waxaana ay ku baaqeen in la dhaqangeliyo heshiisyadaasi oo ay ku jirto in sharciyana loo maro shirka ayaa warmurtiyeedka uu soo saaray waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey islamar ahaantaasina wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada isdabajooga kooxaha xagjiriinta ay soomaaliya ka geysanayaan iyo sidoo kale gobolka kuwaasoo gallaafta nolosha dad rayid ah waxaana lagu sheegay inay ka go'an tahay inay si wada jira ula dagaalamaan kooxahaasi warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay garowsan yihiin in lixda bilo ee soo socota ay muhiim u tahay soomaaliya gaar ahaan dhinaca dhammaynta dastuurka waddanka soomaaliya iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada ay dowladda soomaaliya waddo ee ku aadan sidii dhammaan looga jawaabi lahaa su'aalaha siyaasadeed ee ku aadan go'aanada siyaasiga ah oo ay ku jiraan golaha nabadgelyada qaranka arrimaha federaaleynta iyo sharciga iyo nidaamka kala dambaynta waddanka kaqaybgalayaasha shirkaasi warmurtiyeedka ay soo saareen ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay garowsan yihiin howlgallada ciidamada xasilinta xamar ay samaynayaan ee ku aadan doorka ay ka qaadanayaan nabadgelyada issoo taraysa ee muqdisho waxaanay sheegeen inay bogaadinayaan jawaabaha degdeg ay ka bixinayaan shilalka nabadgelyada ee magaalada ka dhaca warmurtiyeedka ayaa ugu dambeyn waxa ugu yeeray dhammaan xubnaha beesha caalamka inay taageero u fidiyaan dowladda soomaaliya si awood ugu yeelato inay howlaheeda qabsato oo horena ay ugu sii socoto waxa ay sidoo kale caddeeyeen inay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan dowladda federaaliga ee soomaaliya ugu dambeyn ayaa waxa ay xubnahaasi u mahadceliyeen midooda yurub iyo dowladda sweden ee qabanqaabadooda kulankaasi brussels lagu soo gebagabeeyey